allaha u naxariistee gabadhan ayaa lagu magacaabi jiray dahabo cumar waxaana ay ka mid ahayd hablaha deggan magaalada kualalambuur ee waddanka maleeshiya shalay gelinkii dambe ayaa gabadhan la dilay iyadoo ku sii socota goob ay ka shaqaynaysay si aan wax badan uga ogaado waxaan la xidhiiray maxamuud cabdulaahi bile oo ka mid ah ardada wax ka barata maleeshiya waxaana uu iga warramay dilka gabadhan iyo sida uu dhacay wallahu naxariisi dahabo waxaa dilay qofay meesha ka wada shaqaynayeen ninka waana nin qofka dilay wuxuuna kasoo jeedaa wadanka ciraaq maqaaxidaasina ka wada howlgelayeen gabadhaasina waxa uu ku dilay sidaa haddaan xogta kaga helayno somaali communitiga horena ay ugu soo tabiysaba in uu ka dhexeeyo oo usoo bandhigo ku yidhi xidhiir baan doonaya gabadhanu ay ka cagajiday kadibna ugu hanjabay inuu moogtay dilayo iyadoo dhowr jeerna u sheegtay somaali communitiga arintaasina bay u dhimatay baynu odhan kareynaa maysan jirin xog dheeraada ama arrimo kaloo iyaga ka dhexayn karayay markaasi waxaanu dilkani uu ka dhacay meel meherada wax yar u jirta oo hal kilomitir aduu u jirta buu gabadhaasi dilkeedu ka dhacay
goobta ayaa markiiba waxaa soo gaaray booliiska maleeshiya si ay baaritaano u sameeyaan dalka maleeshiya waxaa ka jira urur jaaliyadeed oo aad u xoogan sidoo kalena waxaa ku taalla magaalada kuwalalambur safaaradda soomaalida ee dalkaasi amaal maxamed siciid hogaamo oo ah siihayaha safaaradda soomaalida ahna qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka maleeshiya ayaan weydiiyey goobta markii ay gaareen waxa ay booliisku ay kala kulmeen iyo dilka gabadhan sida ay ula socdaan waa mahadsan tahay ibraahim cumar baafo waan dhowahay markii nala soo wargeliyey isla markiiba waxay safaaraddu tagtay goobtii ay gabadha meydkeeda taalay aniga iyo waxaweye qaar kamid a diblomaasiyiinta safaaradda waxaana la kulanay booliiskii markaas arintaas baaritaankeeda waday oo arinka gabadha waxaweye gacanta ku hayay waxayna nagu wargeliyeen in waxaweye weli baaritaan ku filan aysan haynin laakiin ay waxawaaye ay gacanta ku hayaan nalana soo wadaagi doonaan xogta saxda ah ninka waxaweye gabadha dilay oo gacanku dhiglaha ah waxaana booliiska ka sugaynaa maanta xogtaasoo dhamaystiran iyo investigationkii ay suubiyeen waxay safaaraddu si dhow ula shaqeynaysaa waxaweye communitiga iyo booliiska oo arintan gacanta ku haya safaaradduna mar walba waxay u taagan tahay inay u khidmayso oo waxaweeye dhibti soo gaarta communitiga soomaaliyeed ee malaysia ku nool inay waxaweye wax kasta ay u baahan yihiin ay safaaraddu gacan ka geysato insha allah waxaweeye maanta ka warsugeynaa xogtaas oo sax ah haddaba allaha u naxariistee dahaba cumar ayaa la sheegay in da-da labaatanaad ay ku jirtay maxamuud oo ka mid ah ardada wax ka barta magaalada kuwalalambur ayaan weydiiyey dahabo waa qof caynkee ah dahabo cumar allaha u naxariisto waxay ahayd gabadhan yaraa oo da-da labaataniyaadka ku jirta waxay ahayd hablaha firfircoon siaynu la wada soconnaba wadamadan eshiya ay soomaalidu ku noosha inta badan waxbarasha iskaga yimaadaan shaqadu aada bay u adag tahay marka waxay dadka farakuturiska ee ka shaqeeya meelaha markaa ay soomaalidu acceska u leedahay sida maqaaxiyaha ama meelaha laga cunteeyo ay soomaalidu ka yar shaqayso gabadh bayna ahayd asturan aan dadkaana dhexgelin sababteena u dhimatayna waxayba ahayd sidaynu marka horeba sheegnay inay xidhiir ka diiday ama qofka ajaanibka xidhiir moogta ay la samayso sidaan kuley wararka hadda ku helayno marka waxay ahayd koley gabadh shaqaysata da-yar oo gabadh aada u dayar bay ahayd in muddo aana ku sugnayd oo maleeshiya joogtay weliba caasimada cololabor soomaali refugigana ka mid ahayd oo hoos tagta ilaa iyo hadda booliiska si cad uma sheegin heybta qofka dilay gabadhan inkastoo dhallinyarada soomaalida ee wax ka barata maleeshiya ay aaminsan yihiin in ninkaasi uu ahaa nin doonayay in gabadhaasi uu xiriir qasab ah la sameeyo balse iyadu ay ka biyo diiday ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia